bismillahi raxmaan raxiime gala wanaagsan kusoo dhawaada saaxiibkiisa waa tahay mar kale gala wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay waa galanimo talaadaha taarikhda ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada khilaafta saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne muxuunka maamulka buntland oo ka laabtay dacwada uu ku gejiyey madaxweyne gaas barnaamijkan ayaan xogku saabsan gornagu uusu gudin doonaa qodobada kale saanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka saisay diblomaysta ajaanib ah barnaamijkan ayaan goorog idinkuguso gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xogayaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka oo sheegay in uu burburay nooshin karaga keenay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya barnaamijkan ayaan goorog idinkuguso gudbin doonaa golaha taas oo ah oo labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyasha uga socda xarunta madaxtooyada ee finland soomaaliya barnaamijkan oo ka wada hadlayaan ayaan goorog idinkuguso gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan saanka dowlada ku jira waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dhamaysti howlgalkii ay soomaaliya u joogeen oo la sheegay in maanta lagu amaalmariyey magaalada muqdisho barnaamijkan ayaan goorrow idankugu gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka hiiraan in wuxuu u diray maanta dowladka gobolka hiiraan ku sugan amarro uu soo saaray barnaamijkan ayaan goorrow idankugu gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada amniga iyo rag hubaysan ayaa maanta waxay ku dagaalameen magaalada baydhabo ee gobolka bacyo ayaa qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa qayb ka noqon doona dowladda sacuudiga oo eegayay sugaalkii ugu jiray yaasin carafaad barnaamijkan xog la xiriirta ayaa idinku hayaa goorrow ayaa idinsoo gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah rasaas lagu furay dad banaanbax ka dhigaya magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland barnaamijkan ayaan kusoo gudbin doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona arka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa bilaabay xaluhinta khilaafka u dhexeeya madaxda ku sarreysa qodobadaasi soo kordha ayaa bilaabay ku dhageysan doontiin tabintii diyaarinta waana xasana maan nuuri axmed ayaa farsamanaya waa mar kale iyo saanka dunida
Heesaya
waa tahay meel kasta aad joogtana galab wanaagsan ayaan hawdeenka leenahay ku soo dhawaada barnaamijka sahanka dunida oo intaasi ka faahfaahsanaa galab wanaagsan ayaan hawdeenka leenahay taasi xalaado ayaa dhegeysanaysaan qaybii hore barnaamijka sahanka dunida ayaa maanta oo talada ah ayaa waqorto ahaa in maxkamadda sare ee maamulka hiiland ee kaaso dacwad uu u dhaxaysay madaxweyne habdunqlan cabdiweli maxamed cali gaasi ku-xigeenkiisa cabdixakiin cabdulla xaaji cumar cami ayaa shii cami uu sheegay inuu ka laabtay dacwaddaas weydiiyey wadamaduu soo saaray madaxweyne maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar cami ayaa waxa uu ku sheegay inuu ka laabtay dacwaddaas islamarkaana uu ka baxaysiiyo daruurta awgeed madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar cami ayaa isku khilaafay magacabista guddiga ansixinta khilaafaadka oo madaxweyne gaas magacaba sidoo kale camay oo guddigada magacabay gala wanaagsan yaan hawdeen kaleenahay waa tahay meel kasta aad joogtana gala wanaagsan yaan hawdeen kaleenahay raadiyaha agaado ayaad dhegaysanaysaa soomaaliya ayaa la filayaa in maanta ay ugu horeysa ee muddo soddon sana ah midda horudhexeysa shaksiya kalluumaysiga oo la siinayo kaaseetooyin kasoo jeeda dalka suumaan قبل عبد الله حمدان عثمان يطعمه وحوله حي ومنطقة سنة قصيرة راح كوبا وضلك شينها وضل صدى لبسا وصدى يلا هل مليون دولار مريك ده يمكن يكون لبسا فيه ويوسعد كل ما يصير كلام كبدا ما تنسى صدق maanta la bixiyey waxaa fudeeyey heshiiska toban sana waa waqti federal ku dhexday muqalan dasho oo iyo sida loo kala yeeli lahaa shaqada lacagta oo si toos ah ugu dhicay maanta ku dhacday bakiga waxay toban bilyan doolaro ilaa laga heshiiyo qaybsiga khayraadka dalka soomaaliya sida dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ay iskaashatada koobka u sameeyey kalluunka doona meelkasaarka gargara wanaagsanaya hawdala hadaag iyo hagaajo ayaa dhegaysanaysa qawyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta warqad soo saaray ku shogay inuu burburay doofinkii qaar kasta xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweynaha jumhuriyadda federaalka soomaaliya qawyaha golaha shacabka cabdikariim buux ayaa xaqiijiyey inuu horay in uu burburay doofinka laga keenay madaxweyne farmaajo kadib markii tirada sharciga loo baahnaa xildhibaanada ay soo qoraal uu qoran soo saaray qawyaha buux ayaa wuxuu ku sheegay xildhibaanada gaaraya soddon iyo labaatan iyo laba mudane inay soo gudbiyeen dacwad waxay ka been abuurtay waayadu markaana hadii laga siiyey afar iyo toban xildhibaan sagaashan iyo laba mudana keenay ayaa soo hartay toddobaatan iyo sideed xildhibaan oo aana sharci ahayn in ay mashuuq ka keeneen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan cabdullaah farmaajo barnaamijka suuga ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna war soo dhow ka soo dhacay oo kasoo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed masarka cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha amurka soomaaliya cabdi xaasan cabdullaahi oo socda kulan degdega washarka xarunta nabadooda waaso ogoyaha gudoomiyaha golaha waa hoyga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa haatan waxaa ku sugan gudoomiyaha cabdi xaasan cabdullaahi iyo qaar ka mid ciidamada aqalka sare waxaana ay uga hadlaan xaaladda siyaasadii dalka dambeynta iyo kulanka iyo barnaamijka ka jooga waxaana la filayaa in soo dhow kulanka waxyaabaha ka soo baxa qaabkaan doono kulankaas waxaa hore u horreeyey in xogyaha golaha shacabka cabdiduux oo sheegay maanta waqal uu soo saaray uu burburay masjidka maxamed cabdulaxmaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya sanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa qaybihii hore barnaamijka ayaa wargeeska daadiyo fiction ee ka soo baxaa dalka uganda casimadiis kambaala ayaa waxa uu qoray in saraakiisha midooda afrika ee koonfurka soomaaliya ayaa marin dowlado ah guddoonsiyeen ciidan ka socda uganda kuwaas oo muddo hal sano ah qayb ka ahaa ciidamada xabdalka midooda afrika ee koonfurka soomaaliya munaasabadda lagu abaalmarinaya ciidamadaas oo ah kooxda waatin saddexaad ee ka socda ciidamada uganda ayaa lagu qabtay xarunta amsom ee ku taalla xerada xalaale ee magaalada muqdisho kulankaas waxay soomaaliya joogeen iyo kasii dilaya kowdeedii sanadkan waxaan taliya uu ahaa sarkaal lagu magacaabo kolinajan jidka koola hadaan qoraal lagu soo saaray xaweenka afyeerka guud ee ciidamada uganda fadhayl dooyada waqtiga wuxuu ku sheegay in ciidamadaasi aan marinta lagu siiyey munaasabad aad u qurux badan oo lagu qabay xarunta internet ee ciidamada uganda ay ku leeyihiin magaalada muqdisho danjiraha uganda soomaaliya genaraal meter waxa uu ciidamadaas ku bogaadiyey howshii wanaagsan ay ka qabteen sida qeybta ay ka hayeen howlgalka midooda afrika afriko munaasabadda ciidamadaasi ee lagu guddoonsiiyey calamarinta waxaa goobjoog ka ahaa howlsiyaha deesariga sanfarda uganda iyo saraakiil kale oo ka socda qaramada midooda iyo aayuuda dalka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya raadiyahaadaado ayaad degeysanaysaan qaybihi waasaanka qaybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii shaqaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa maanta wuxuu diiday ciidamada booliska guuleed ka soo baxay xafiiskiisa gudaheed gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa digeen adag ku jiray qaar ka mid ah ciidamada booliska magaalada beledweyne kuwaas oo sheegay in xilkan qaar ay dhibaatayaan shacabka qabo magaaladaasi sidoo kale waxau sheegay wax badan ay ku helheen gobolada safarka ah waxaana sheegay in askartaasi ay si wan ula xisaabtimi doonaan saraakiisha ciidamada ayuu gudoomiyaha gobolka wuxuu ugu baaqay in isbeddel lagu sameeya ciidamada ku sugan koonfurada kuwaasuu sheegay in qaadkood dhibaatooyinka duwan ay u geystaan shacabka ku safra dhammaan gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka ayaa hadalkan waxa uu ku sheegay munaasabadda fasaha laga siinayay ciidamada booliska taas oo qabtay saldhigga dhexe magaalada beledweyne ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa wararka ka imaanaya magaalada beledweyne waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in dagaal haatan oo marrow uu ka dhacay magaalada gudaheeda dagaalkan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada amniga iyo rarkubaysa balsagay inay hogaaminayaan barnaambax laga sooyay lagu taageerayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed xusarka cabdiraxmaan loo qodoqda waa dagaalka oo hadda soconaya inkasta ilaa iyo haatan qasaar rasmiga ah ee dagaalka maanta ka dhacay magaalada badawe magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xaaladda magaalada baydhabo ayaa hadda la hadlaya waxaa ka kacsan idan weli ay socdaan dagaalo goodgood oo u dhexeeya shacabka iyo ciidamada dhawaan ee magaalada baydhabo ee ka socda gobolka soomaaliya oo horaan soo dhaqeeyay magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba wara ka soo baxay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee ku aaddan dhinacyada u dhexeeya ciidamada booliska iyo shacabka kunool magaalada baydhabo ee gobolka baay wixii warar kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda galab wanaagsan ayaad moodan ilaa qaadaad iyo xaalaado ayaa dhegaysanaysaan lataliyo hore ee yaasir carafaad ayaa sheegay heshiisii yaasir carafaad aysan ahayn mid dabiic ah oo ahayd mid loo qomeeyey isagoona qolkaasi siiyey inay ka dambeysay dowladda sacuudi carabiya basam abdushariif oo ah lataliyo hore ee yaasir carafaad ayaa intaas wuxuu raaciyey in mar uu waraysi u siinaya gaar ah wargeeska al-shabaab oo ka soo baxa dalka falastiin in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ee turki hal sababiyo kuursiga xiranka u soo sameeyay madaxda boqortooyada kadib markii uu ka socdaaday wargarihii hore ee dalka israa'iil sarale odeekin iyo qaar kamid ah madaxda siyaasadda oo ku warqabeen qaabkii loo qaaday saraayaasha wax shaki uusan ka qabin in hogaamiyaha shiyar riyaad hogaamiyaasha riyaad waqtigaasi lahaayeen amarka lagu jiray gaasi carafaad waqtiga iskaga imanayeen inay colinayeen xalinta khilaafka falastiin iyo israa'iil iyo weliba in la helo laba dowladood oo sambadka banaan iyo horeegeysa carafaad ayaa inta soo raaciyeen taasi kadib bool iyo waxaan ka dambeeya madaxdii boqortooyada sacuudiga oo israa'iil la dhigay boqol iyo qarisiyo iyo xilli hore ee ururka codobada doonka falastiin ياسر عرفات مركز عشان تنقل واسين وضع كليها إذا مدى أمريكا أيا وحي الرساسة أي كفر ضد شعبها ومنطقة بنابح كتبية مقالة الجروية حرب الطبع كتبال أهل حرب فرنسا يا حرب الأطلاع بنابحة أيا وحي على قلتها قرية مدحينها دولة الفدرال كالصومالية عبد الله فرماشي ومحتمسة أي كفر بسكة الأول أي كفر فيه منطقة الربطان وأطلق بحربان كالفدرال كالصومالية sheegay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rasaasta ay fureen ciidamada amniga magaalada garowe ee puntland xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa maalmo ka hor waxay noosay xoog leh ay ka gudbiyeen maxamed cabdullah farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qaybihii ugu dambeeya saanka guda ayaa iska soo gaartay nabigaascadaado iska soo gaaray waxaweeyaan ka leenahay kala wanaagsan yaal ayaad dhegaysanaysaan fmta sideetan iyo sideed dhibic shan markaatis ayaadna nagala socotaan alka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa la sheegay maanta inuu qayb uu ka noqdo sida loo xallin lahaa khilaafka u dhexeeya madaxda u shaqeysa dowladda federaalka soomaaliya sida ay warariyo ay u sheegeen warbaahinta raadiyaha cadaado cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare soomaaliya ayaa hadda xoog ku hawo uu la qaadanayaa guddoomiyaha aqalka golaha shacabka iyo qaar ka tirsan markaa golaha shacabka oo maamo ka hor qorshe ka gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo qaar ka mida senaatarada aqalka sare ayaa qayb ka ah kulanka ka socday xarunta filow waa dhaqan magaaladaso kulankaasi waxaa looga hadlayaa xaaladda adag ee xiligan uu wajahayo dalka kaas u dhexeeya madaxda ugu sareysa oo da-da iyo waanada ee dowladda federaalka soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabanayaa barnaamijka sahanka dunida oo si toosa ugala socotay raadiyaha hadaado in la socodsa anigoo xasan axmaan burax buu soo samaynayay tan intan barnaamijkan dibda ugu kami doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
sir. marwaxaan giraahdaa siday tahay marxuurad cilmi mawdku kala tegay maqaarsaa